halka aad naga dhegaysanaysaan waa radio cegaag barta internetka ee cegaag radio com dhegaystayaal waxaana soo gaadhay dambaal tacsi ah oo ka yimid maamulka iyo shaqaalaha shabakadda cegaag kuwaasi oo uga tacsideeyeynaya dhammaan dadkii waxyeelada ka soo gaadhay dagaalkii ka dhacay magaalada buuhoodle waxaanu leenahay kuwii dhintay samariya iimaan allah inaga siiyo kuwa noolna waa inaynu si degdega ula gaadnaa waxyaabaha ay u baahan yihiin meel kasta oo aynu u marinnaba haddaba dhegaystayaal sida aynu ka warhayno dowladda etoobiya oo siyaasaddeeda isticmaarka ku salaysan ku salballaadhsanaysa dalka soomaaliyeed qaarna la dagaalamaysa qaarna ku dambabasasa ballanqaadiyo dhaan dabagaale ka dhigan ayaa maanta ciidamadeedu weerar aan cidna loo kala soocin ku qaadeen shacabka reer buuhoodle daba dhegaystayaal sida aad ka warhaysaan dhammaantiin isgaarsiinta buuhoodle waxaa laga lahaa magaalooyinka gaalkacayo iyo burco sidaa awgeed maamulada ka dhisan labadan ay yihiin kuwa ka amar qaata dowladda etoobiya reer buuhoodlena markii ay maanta la dagaalameen dowladda etoobiya isgaarsiintii bay amar ku bixisay in laga jaro magaalada buuhoodle haddaba annagoo adeegsanayna qalab casriya ayaanu waxaa noo suuro gashay in aanu waraysi la yeelano wariyaha mandaqadda cali dhagjar haddaba su-aalihii aanu weydiinay cali dhagjar waxay ahaayeen maanta waxay noo suuro gashay inaanu waraysi ka qaadno cali dhagjar oo ah wariyaha shabakada ceegaag ee mandaqada hawd siiba buuhoodle dhagjar bal noo nooga waran xaaladu siday tahay hadda xuseenow saaka abaaro kowdii duhurnimo saacadda geeska afrikada bari markay ahayd oo salaada laga soo baxay jimcihii saaka aan tukanay ayaa buuhoodle waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar dagaalkaas oo dhex maray ciidamada federaalka etoobiya iyo shacabka ku dhaqan buuhoodle dagaalkaasi xuseen wuxuu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacbale iyo barakaac ku dhacay dadkii shacabka ahaa iyagu deganaa gudaha magaalada buuhoodle oo caawa daadsan daafaha bariga nugaasha iyo waqooyiga buuhoodleba dagaalkan wuxuu sababay dhimasho kor u dhaafaysa inta la ogayay caawa ayaan weli loo tegin ugu yaraan labaiyo toban qof ayaa hadda la xabiisiyey dhaawaca siro gaaraya inka badan xuseenow shan iyo toban qof ayuu dagaalkaas caawa cagcageynaya
ciidamada etoobiyaanka dagaalka waa lagu bilaabay baan maqalnay arrintaas maxaa ka jira
saas weeye oo dadkii dad dhalinyara ayaa iyagu ay iska hor yimaadeen oo halkaas isku dhacay ku bilaabay iyagana lagu bilaabay kadibna waxay u eegseen dadkii shacabka habeeye lafti rasaasba awda kaga qaadeen iyana waa lagaga qaaday dagaalku markaa xuseen wuu weynaaday oo iyaga laftaare lixaal layaa soo gaaray oo rada caawana haddan kula hadlayaan wararka hadday soo gaaraya waxay sheegayaan oo ciyaar dadka mahelayso iyaga ethiopia iyagu khaaska u tababaranay caawa soo gaareen duleedka buuhoodle dadkii buuhood la deganaana caawa qof qof dhifa mooyaane guuhaan in in ka badan laba milyan oo qof oo degan halkani caawa ay ka barakaceen iyaga dhimasho lixaal ayaa soo gaaray waxaa ka dhintay inta la ogyahay hadeerto ugu yaraan lix qof baa ka dhintay shan ka mid a gacanta lagu hayaa hadeerto shanna waa ka dhimatay halkaa waa toban sidoo kale wararka la soo gaaray dadku noo sheegeen ama goobaha laga helayo xarumaha caafimaadka saddex qola dhaawacaana waa loo hayaa khasaare ayaa soo gaaray laftooda lixaadle oo qaar badan way carabeen oo way fardhadeen qaar qoryaha laga furtay marka maanta dagaal aada u qaraad ayaa xuseen oo ka dhacay waxaana soo gaaraya wararka sheegaya in in ciidamada etoobiyaanka ay yihiin ciid dad sooma niman soomaaliya arrintaa maxaa ka jira
waa run waa soomaali ciidamada ethoobiyaana nimanka kuma jiraan maantood waa soomaali waxa maanta ka dagaalamaya meesha dhinacama dhinacana ha ahaadeen ma dhinaca ethoobiyaanka ha ahaadeen waa niman etho soomaaliya balse shaarkii huban dagaalka ethoobia baabuurtii ama ciidamada wata ama qalabkoodii wata waxaana jirtay sidayna wararkii hore ku baahanay inay magaalada ku haystaan maanta ku haysteen waa boqol gaari oo laga leeyahay deegaanka oo in muddaa waxgarad ku lahaayeen war noo sii daaya ay sii dhaado ay kala hadleen oo maantana xuduudka isku soo balaariyeen kadibna dadkaas ayaa dagaalka kula dhex maray balse dadka xuseeno dagaalamaya waxaa la odhan karaa waa dad ciidamada dowladda etoobiya maaha waa niman shaarka etoobiya hubanolada kale ee danka etoobiya balse militariga maanta dhoobta kama u dagaalamin balse caawa ayuu yimid deegaanada buuhol hoosnowga berito tallaabada ay ku dhaqaaqi doonaan dhinaca kale maamul goboleedada puntland oo iyo somaliland waxaanu maqalay in dhinaca somalilandba ay iyaguna hab colaadeed ugu soo ruqaansadeen buuhoolda arrintaa maxaa ka jira xusenow waa run oo maantay ilaa maanta buuhoolda waxaa ka jirtay saanfaan colaadeed ciidamada amnka somaliland hadda waxay kusaaka qabsadeen si nabadgelya ayay deegaanka u tageen ay si xoogan uga sugnaanshiyaha ciidamada somaliland ee degmada weli ka baxay deegaankan ilawaalaba ku sugnaa oo abdaa dreams kuwa ay laga qabsada laga cabsi qabaa sida wararku caawa sheegayaan in halkaa dagaal qaraadi oo ku dhex mari doono ciidamada somaliland iyo weliba dhinaca kale hogaankii s s c ee lagu soo dhisay nairobi oo baryahan ku sugnaa buuhoolde iyaga xaggee ku dambeeyeen waa su-aal muhiima runtiina way fiican tahay dhegeystayaashiina inaan usharaxno waxay ku maantii markii dagaalku dhacay hogaanka s c dictor galada iyagu buuhoble cawluud ayay layihaadeen ama ay ku maqan yihiin haatan naga soo gaaraya warow waxay sheegayaan biyaha warowna waxaa lagu soobeynaya inay tahay inay sanduuq somaliland horey deegaanka u keentay oo enow kaaldhaka inka somaliland deegaanada sida hore loo keenay in goobihii hore oo lagaasiiyay balse aana doonahay inay deegaanka ay colaad ama xabta lagu wata reer buuhood caawa wuxuu ku jiraa oo ku jira xaggan etoobiya ka fudida xaggan somaliland baa kusoo socota marka xaaladdu waxaa la isweydiinayaa yaa yaa watay waayo ma- soo socda ma magacaabi kartaa nimanka wata ciidamada somaliland waan magacaabi karaa oo dad deegaanka buuhoodla kasoo gaar ahaan degmada wudhowdhadow baal ay walaalahayeen mustafa galal ayaa isagu deegaanka ciidankaasi wata ciidanadan danxiir oo ka gobolka sool marka waa laba sara sarka saraakiil sarsaraa oo kasoo sida deegaanka gobol gobolka buuhoodland lahadayo gobolka
way dagatay maantee mindheedha fii qudhuley anigoo aan dabar jaarin dubbahayga kama dhigo mindhee labada daarood midaanoo darmada dhiga faraskayga kama dego way dagatay maantee mindheeda fii qudhuley anigoo aan dabar jarin dubbahayga kama dhigo mindhee labada daarood midaanoo darmada dhiga faraskayga kama dego dulaan dhulkaygii cadowgii dilaayiyo dulligii ka qaado dabadeed markaa calan kasabtaagay dulaan dhulkaygii cadowgii dilaayiyo dulligii ka qaado dabadeed markaa calan kadultaagay weerarkii dananayo deja qoriga oo gala dhufays dooxa oo dhaca dafac baan gelaynaa weerarkii danaanayo deja qoriga oo gala dufay soo xawdha dafca baan gelaynaa
dirjaba korkeediiyo rooxada hawaasiiyo kaalita caladeediiyo usku daayna sidaamo dirjaba korkeediiyo rooxada hawaasiiyo kaalita caladeediiyo usku daayna sidaamo Kudawada
suudinteenu idagani gesyada dalkaygu dafid weye xeeb weye badayaan la soo degin suudinteenu yaydagani gesyada dalkaygu dafid weye xeeb weye badayaan la soo degin markabyuu dab soodhani cadowgeenu soo diray doqonigeyna weerarin doqonigeyna weerarin markabyuu dab soodhani cadowgeenu soo diray doqoni